إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhegeystayaal kusoo dhowaada warka idaacadda islaamiga ee alfurqaan qodobadii sanadda hornimadan waxaa ka mid ah ciidamada xarakada shabaab ulmujaahidiin ayaa waxay fuliyeen howlgallo kala duwan maxkamad ku taalla magaalada hargeysa ayaa maanta xukun sanada ah waxay ku riday samafalo kirishtaan diid ah oo xabsiga horey ugu jiray madaxweynaha dhowaan la doortay ee dowladda federaalka ah ayaa xilka kala wareegay farmaajo oo maalmahan madaxtooyada ka xamaamo aruursanayay baarlamaanka somalilan ayaa maanta feer iskala daalay kadib fadhi hargeysa uu ku yeeshay askarta dowladda federaalka ee ku socdaala waddada isku xirtay muqdisho iyo afgooye ayaa waxaa lagu eedeeyey inay rasaas ku furaan dadweynaha xilliyada ay waddadaas marayaan munaasabad ballaaran oo diya lagu kala qaadanayay ayaa ka dhacday magaalada ceelbuur ee gobolka galguduud waxgaradka beesha macalinweyne qaybteeda degta gobolka gedo ayaa waxaa loo soo gebagabeeyey dowlad diini ah shilgese khasaarooyin kala duwan ayaa waxa uu ka dhacay mid ka mid ah gobollada dalka turkiga inta waa qodobadii warku waaweynaa dhegeystayaal haatan u diyaar garoob warka oo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa labaiy labaatanka bisha shawaal sanadka kun afar boqol afartan iyo saddex ee hijriga geesta kalena waa saddex iyo labaatanka bisha shanaad laba kun labaiyo labaatan ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin ayaa waxay fuliyeen howlgallo kala duwan haashim cabdinaasir ayaa warkaa inoo haya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay howlgallo kala duwan ka fuliyey gobolada banaadir iyo shabeellada hoose haddii aynu ka hormarno gobolka banaadir ciidamo ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa laba qarax la beegsatay isbaaro ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka isbaarada ay dhigteen ciidamada dowladda federaalka ee qaraxyada lagu weeraray ayaa ku taalla kuliyadii hore ee jaalasiyaad isla banaadir ciidamada mujaahidiintu waxay qarax la beegsadeen ciidamo lagu weynayey oo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ciidamadan qaraxa lagu beegsaday ayaa marayay deegaanka tabeelaha sheekh ibraahim oo dhacaduleedka magaalada muqdisho waxaana qaraxaas ku dhaawacmay hal askari oo ka tirsan ciidamadii qaraxa lagu beegsaday dhanka shabeellada hoosena waxaa qarax lala beegsaday ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ah oo ku sugnaa degmada jannaale sidoo kale ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay dagaal culus ku qaadeen laba fariisin oo ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka kuwa oo ku sugnaa magaalada marko waxaana weerarada ay si gaara kaga dhaceen fariisinka xeebta magaalada marko iyo sidoo kale xaafadda buundabilan faahfaahin dheeriya kama aanaan helin khasaaraha howlgalladan ka dhashay maxkamad ku taalla magaalada hargeysa ayaa maanta xukun sanado ah waxay ku riday samafalo kirishtaan diid ah oo xabsiga horey ugu jiray cabdimaalig muuse cooldoon oo ku dhowaad sanad xabsi ku jiray ayaa maanta maxkamadda hargeysa waxay ku xukuntay laba sano oo xarig ah horey ayaa ninka maxkamad loo soo taagay iyadoo wax dembi ahna lagu waayey ninkan ayaa ah samafalo u gargaari jiray dadka tabaalaysan geesta kalena ka soo horjeeday arrimaha kirishtaamaynta ee hay-adaha shishe ay ku howlan yihiin ee ka socda magaalada hargeysa iyo deegaanada kale maamulka somalilan uu ka taliyo waxay arrintii sicirkiis ku sii shareertay oo xabsiga loo dhaadhiciyey markii uu farta ku taagay haweeney la odhan jiray joy ciisa oo ahayd baadariyad ka soo jeeda dalka nigeria taa oo wax ka dhigaysay jaamacadda lamataanka ah iskuulka la yidhaahdo abaarso ee ku yaalla magaalada hargeysa haweeneydaas ayaa islamarkiiba dalka ka carartay maamulka somalilan ayaa waxa uu caburin ku hayaa dadka ka soo horjeeda kirishtaamaynta hay-adaha shisheeye ay deegaanadiisa ka wadaan baarlamaanka somalilan ayaa maanta feer iskala daalay kadib fadhi uu ku yeeshay magaalada hargeysa waxaa la arkayay xubnaha baarlamaanka oo feer iyo laad intaba isla dhacaya islamarkaasina buuq ayaa cirka isku shareeray waxa ay ku murmeen arrimo la xiriira xeerka maamulkaas sidaan oo kale baarlamaanka somalilan ayaa marar kala duwan isfeeray madaxweynaha dhowaan la doortay ee dowladda federaalka ayaa maanta xilka kala wareegay farmaajo oo dhowaanahan madaxtooyada ka xamaamo aruursanayay xasan sheekh maxamuud ayaa waxay iminka ka dambeeya madaxtooyada toos ugu howlgelaya farmaajo ayaa waxa loo kareeyey oo uu degay guri ku yaalla agagaarka garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho halkaa oo saldhig u ahaa jirtay mucaaradkiisa waxaa la arkayay ciidamada madaxtooyada oo lasoo safay kuwaas oo qoryahooda qasnadaha laga gooyey islamarkaasina xabadka loogu xiray booshash wax qasnada aanay ku jirin si aanay toogasho u geysan tani waxay ka markhaati kacaysaa inaanay is-aaminsanayn madaxda dowladda federaalka iyo weliba ciidamadooda farmaajo ayaa munaasabadda xilwareejinta waxa uu ka sheegay in shan kun oo askari ay ku sugan yihiin dalka eritariya loona baahan yahay in madaxweynaha xilka la wareega xasan sheekh maxamuud uu ka shaqeeyo sidii dalka uu ku keeni lahaa askartaas ayaa waxay yihiin dhallinyaro si qarsoodi ah hay-adda sirdoonka iyo madaxtooyadu ay u qoreen oo loogu qaaday dalka eritariya kuwa oo markii dambe qaarkood ay ka qayb qaateen dagaalka etoobiya iyagoo ka soo galay dhanka xaduudda eritariya qaar badan oo ka mid a ehelada dhallinyaradan la askareeyey ayaa warbaahinta horey uga hadlay iyaga oo ilmeynaya islamarkaana sheegaya wiilashooda inaanay meel ku sheegin farmaajo ayaana ka dhiga furaysanayay inuu ka hadlo arrinta la xiriirta askarta uu eritariya u qaaday tan iyo muddo dheer askarta dowladda federaalk ee ku socdaala waddada u dhexaysa muqdisho iyo afgooye ayaa lagu eedeeyey inay rasaas ku furaan dadweynaha xilliyada waddada ay marayaan maxamed amiin ayaa warkan inoo haya gaadiidley kala duwan ayaa isticmaasha waddada isku xirta degmada afgooye iyo magaalada muqdisho wadadan oo ah mid muhiim ah ayaa waxaa lasoo sheegaya inay qarka u saaran tahay inay xiranto sabab ku aadan caqabado ka jira halkaas caqabado badan ayaa ka jira wadadan taas oo ay ugu horeyso shalalka gawaarida arrintan ayaana ka mid ah asbaabaha loo aaneynayo inay xiranto haddaba waa kuwan qaar ka mid ah gaadiidleyda oo ka waramaya arrintaas wallaahi walaal mar weliba horta aniga waxaan wadaa mooto feekon mar welibana waxaa lala kulmaa shilal anigoo adda nafsadeeda aan ka hadlo marar badan shil waa kala kulmay waana iga muuqata shil mar welibana waxaa keena baabuurtiiyo wada salbaastee qof weliba saa salbaastee baaburaa ka horey inuu baasuurabaa kan kale inuu baasuurabaa badanana waxaa dhib kala kulma mootofeekomyaasha oo kale aniga haddaan kula hadlaayo anoo mootobada midaa baawur iga soo jaray maxaa iga soo jirta duu keliya soo dhibaatay u keliya ani waxaan ahayn salbaasto ilaa hadda calaamadiisa iga muuqda dadkii dhanaab waxay noqdeen sa wada salbaasto wadadan ayadaa iska sii wanaagsane wayna sii wanaagsanaan doontaa ee dadka baawureyda ayadoo dhan wada salbaastada mid walbo inuu nidaamkiisa ilaashado sida hadda bajaajyada oo kale waxay sameeyaan fareejooyinka online u shidnaana asoo online ugu shidan fareejaha uu waddadii ku soconaa markuu leexasho gaaro wuxuu u malay inuu markaas shitay qof allaal qofkii markaas baawur wato ama mootoota wuu ku sii diraa dadna fareejaha maba shitaan caqabadaha kale ee ka jira wadadan ayaa waxaa ka mid ah in askarta dowladda federaalk ee isticmaasha waddada iyagoo ka baqanaya in qaraxyo lagula eegto halkaas awgeed ay rasaas furaan taas oo sababta dhimashada iyo dhaawaca dadka rayidka ah sidoo kale waxaa ka jira wadadan dhac baahsan oo loo geysto dadka rayidka ah iyadoona marar badan dadka laga furtay mootooyin ay wateen waana kuwan qaar ka mid ah dadka iyagoo ka waramaya badanaa wadadaas waa aawey weye moogta badanaa ciidamada waxaa mara afgooyada oo xeelidka jooga magarad badanaa iyadoo marka sida ceelasha ay joogoo kale shacabka xabadoo ku ridaan sidoo kale dhibaatooyinkeeda saada marka qaar hadda saakoo kale cabdibilah mooto dusha ka mara oo saydka kale la marasa magarad dhibaatooyinka waa iska farbadaynaa buga abaa waa cabsanayaba saa'id waayan habeenkii saqadhexa xabsidoona dilisaba maba aadi karna xaggaas hataa waa kaas dhibaatooyinka saa'id u badayin dhicitaanka mootin haa waa jiraan marka qaar way dhacdaaba lamana sheega lamana tirin karaaba halya labana ma aha si kastaba ha ahaatee waddada isku xirta magaalada muqdisho iyo degmada afgooye ayaa ah waddo muhiim ah oo ay isticmaalaan dadka iyo gaadiidka waxaana arrintaani ay caqabad horleh ku noqonaysaa bulshada magaalada odayaasha beesha macalin weyne qaybteeda degta gobolka gedo ayaa waxaa loo qabtay dowra diini ah maxamed ciise ayaa warkan inoo faahfaahinaya munaasabad lagu soo xirayey doora socotay lix cisho ayaa ka dhacday deegaan hoostaga degmada luuq dowradan ayaa waxaa loo qabtay odayaasha iyo waxgaradka beesha macalin weyne ee dega qaybo ka mid ah wilaayada islaamiga higedo waxay ku qaateen duruus diini ah iyadoona ay kasoo qayb galeen xafladda dowrada lagu soo xirayey culimo mas-uuliyiin nabadoono iyo waxgaradka beesha waxgaradka iyo odayaasha ka faa'iidaystay qaarkood ayaa ka warbixiyey dowrada ciidanka fadin alxamdulilah ilahay kamarsameeba kamid ah alqur'aan alkariima kamid ahay nawaaqidu islaamka ayaa kamid ahay al-aasaasiyaadka laazima kamid ahayti almuxaadara almuxaadarada farax badan kamid ah odayan dhiina badan oo mas ciidanka buraarageen aduruusi muhiima kamid ahayti duruus aasaaki kitaabantaas ahayan waan ciidanka fadhiini ilaahay kamasan mabdii kubani insha allahu mayba kadadaalna fadaan ahayn waa ilaahay na deersi oo islaamka ninsaani anuna kadadaalna oo lambalanka isan dhow isa deersi iwaay ya insha allahu yaa ni deersi miyaan baahana odayaarka iyo wadagorodka oo dadka anwiinaan iyaga waxaan ka hadiran ma ilmaha nagaan ama fanaanka meel biyo roogaan sidoo kale waxay intaa ku dareen casharada qaadana may kumid ahaa caqiida suuridiin nawaaqid alislaam atarbiyat alislaamiya adoo casharo badanoo muhiimaha qaadana may codsadaana inay dadka haddii mugdi ka jaray aftiin yar hala aftiinkiis waa inay waa bari ku masabdalhabati ku sii muhiimsiyi aftiinkaas inay lanzaayidi codsadaana horta codsi nocote muslimiintana intii alla barakaayo mar kasta bagaalsoo guud alla waada allah ha dhow yahay antaasaanka daraan waxaa si dardar leh kaga socda wilaayaadka islaamiga ah dowraadka kala duwan ee la siinayo qaybaha kala duwan ee bulshada munaasabad ballaaran oo diyo lagu kala qaadanayay ayaa ka dhacday magaalada ceelbuur ee gobolka galgaduud maxamed daahir calasow ayaa warkan inoo haya munaasabadan oo ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiinta ugu saraysa wilaayada galgaduud culumaa udiin iyo odayaal dhaqan ayaa diyo loogu kala qaaday qoysas ka soo jeeda beesha reer maxamed ama maxamed gorgaarte oo ah beel fuqaro ah oo ay ku adkaatay inay iska bixiyaan diyada dilka oo sanad iyo bil ka hor ka dhacay magaalada ceelbuur ayaa waxaa ku baxay laba carruur oo toban sano jiro ahaa wilaayada islaamiga ah ee galgaduud ayaa dadka muxsiniinta ah ku boorisay in ay culayska ka fududeeyaan dadka awoodi waayay in ay diyada iska bixiyaan waaliga wilaayada islaamiga ah ee galgaduud sheekh abuuqaalid oo munaasabadda ka hadlay ayaa ka warbixiyey diyada laga fududeeyey qoyska dadkii iska lahaa xagga boqolkii neef waxay ka cafiyeen soddon neef ayay cafiyeen toddobaatanna walaalahaas oo muxsiniinta ah ayaa bixiyey lacag markaa waxay isku naqatay lacagtaas ama neefkii waxaa lagu dhuftay celcelin saddex boqol siddeetan iyo afar maaragtay iyo jajab lacag oo doolar ah waxaana soo baxay labaatan iyo lix kun sagaal boqol labaatan iyo afar doolar marka intaasaan waxaan rabnaa inaan insha allahu tacaala aan wareejino maadaama qadiyadda waasida ka ahayd walaayada daahir miro oo wakiil u ahaa warasada ayaa guddoomay lacagta lacagtaas oo diyada oo toddobaatanka halaada oo walaayadu nagu wareejiday waa ka qabannay allahna ma barakeeyo ilaahay idankiisa meel kastoo joogaan anoo wakiila ayaa ka qabtay oo ah daahir miro maxaasir wakiisheenna warasadii wiilka dhashay lacagtaas waa u qabtay waana u hayaa walaayadana allah barakeeyo walaayadaana bixiday ilaahay aa ku mahadsan ayakana kor allaha ka dhigo xasan maxamuud galbeed oo u hadlay dadka diyada laga bixiyey ayaa sheegay inay ku adkaatay sidii ay u bixi lahaayeen diyadan isagoo ka mahadceliyey dadka muxsiniinta ah ee culayska ka qaaday wax badan ayaa daynkaanu socday waa iska dhiibi weynay maadaama aan iska dhiibi weynay kor allaha ka dhigo waana loo istaagay walaayadaa noo istaagtay mahay ka keena ha ka keento jeebkooday ka dhiibeen wax khayr qaba oo u soo degtega oo ka degtegin allah siiyo korna allah ka dhigo ilaahay idankiisa waxaa waaye waa ku mahadsan yihiin war hadda kaleeto oon haddan idhaahda ma laha waxaa waaye lacagtaas diyadaa oo ahayd anugu wiilaan awow ahay oo dhigay kuna dhacday mid kaleetoo yar boqolkii halaad soddon qoladii laheedaa cafiday walaayada aawadeeda ku cafiday toddobaatanna walaayadaa dhiibtay munaasabadan ka dhacda ceelbuur dadka ka hadlay waxaa ka mid ahaa ugaas cabdulaahi daahir ugaaska beesha murusade iyo ugaas ciise ugaas maxamed carab oo ah ugaaska beesha maxamuud hiraab si kastaba ha ahaatee wilaayaadka islaamiga ah iyo dadka muxsiniinta ah ee allah uu siiyey hantida ayaa kaalin ka geysta daboolidda xaajaadka la soo darsa qabiilada iyo dadka aanan waxba haysan ee ku nool dhulka ay ka taliso xarakada shabaabulmujaahidiin taasi oo ah wax ay nafarayso diinteena islaamka halka warkaa dhegeystayaal idinkala socotaan waa idaacadda islaamiga alfurqaan shilgeysa khasaarooyin kala duwan ayaa waxa uu ka dhacay mid ka mid ah gobollada dalka turkiga warar ka imanaya dalka turkiga waxa ay sheegayaan in shilgaari uu ka dhacay gobolka la yidhaahdo anatoliya ee gudaha waddankaas kaas oo geystay khasaarooyin isugu jira dhimasho iyo dhaawaca gaari basa oo ay saarnaayeen arday wax ka barata mid ka mid ah jaamacadaha ku yaalla dalkaasi ayaa galay shilkan sidai ay soo tabinayso warbaahintu ugu yaraantii laba arday oo ka mid ah kuwa gaariga saarnaa ayaa ku nafwaayey shilkan halka dhaawacyo kala duwanna ay soo gaareen laba iyo afartan kale saraakiisha caafimaadka oo la hadlayay warbaahintu waxay xaqiijinayaan dhimashada iyo dhaawaca ardaydan iyadoo dhaawacyada la dhigay mid ka mid a isbitaalada ku yaalla gudaha turkiga warkii oo dhegeystayaal idinkala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan duurnimadan waa inaga intaa